halo cali nuur walaal iska wara walaal see tahay aada baan u fiicnaa walaal alxamdulilah walaal magacaygu waa sahre ciidle waxaan kaala soo hadlayaa voice of america marka waxun baan maaragtay kaa wareysan doonaa duqeyntaa la sheegay inay ka dhacday beri re gobolka shabeellaha hoose aita insha allah hay walaal insha allah waan bilaabi karnaa soo maha magacoo dhamaystiran iyo Haa, iyo xilka haa. cali nuur maxamed waa gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose xagga amniga waan gartay ee waan gartay hadda bilaabeynaa cali nuur maxamed bal waxaad nooga warantaa duqeyn la sheegay inay ka dhacday beriire goorta gantaalahaasi ama duqeyntaasi ay dhacday iyo goobta ay ka dhacday waad mahadsan tahay marka hore sahray ma ma aha goobtani horta goob ay hadda ciidamada dawladdu ay ku sugan yihiin iyo maamulka saa darteed eh, mar kasta waxaa dib u dhacaya khabarka marka laga reebo ciddii hawshaa geysatay eh, xogta ay hayso Eh, ka maamul ahaan annagu marka waxa- wakti dambe ubaa la ogaan karaa Eh, saaka gelinkii hore ayay ahayd markii uu dhacay weerarku sidaan anagu hadda xogta ku haynana baawur yar oo hal nin uu watay ayaa la duqeeyey wax kaloo intaa ka dheeriya oo hadda meesha aan ka haynaana ma jirto marka halkuu marayay baabuurkaasi meel aada ugu dhow eh, beriire waan gartay marka maxaa baabuurka lagu sheegay ilaa hadda eh, maxaad u malaynaysaan in baabuurka qof keligii welibana uu saarnaa loo bartilmaameedsaday inta badan xogta cidda haysa waxa weeye cidda shaqada fulisay eh, oo diyaaradahan eh, darooniska iyo hawsha wadda Eh, sidaad og tahay waayadan dambe gobolka waxaa ka socda howlgallo xagga cirka ah oo lagu bartilmaameedsanayey eh, nimanka shabaabka marka taasi tanina taa un bay qayb ka tahay
waan gartay marka eh, sidan oo kale la fulinayo weerar xagga cirka ah mas-uuliyiinta gobolka ma lala socodsiiyaa si dad rayida aanay dhibaatadu usoo gaadhin Eh, inta badan duruufta hadda dalku ku jira saamixi mayso in daqiiqad kasta oo la doonayo in operation la fuliyo maamulka lala xiriiro Eh, waxaa jira uun wada shaqayn guud oo si guud u dhacda Eh, haddii shacabna wax way gaari karaan horena way u gaareen Eh, haddana way gaari karaan oo dee waa operationadu yacni hawshu eh, howlgalladu waa si isdaba jooga ayay u socdaan laakiin marka ay la xaqiijiyo in cid shacabiyay wax gaareen waa la wadaagaa dabadeedna wixii la samayn kara unbaa la sameeya Een, wixii qaldanna waa la saxaa inta badan marka sidaa unbay ku socotaa laakiin ma jirto xog yacni qof eh, la bartilmaameedsanayo oo cadow ku ah ummadda nolosheeda iyo nabadeeda eh, in laysi soo inform gareeyo oo dad la raadiyo oo teleefona la dirdiro oo la sheego oo ma ma ma saamaxayso duruufta maanta markaa duqeynta aroornimadii hore saa ka dhacday wax shiciba oo wax ku noqday ma lasoo sheegay inta anagu aan hadda ka hayno waxa weeyaan eh, qof watay gaari yar oo gaadiidka raaxada ah in eh, duqeynta lagu dilay oo lagu bartilmaameedsaday isaga gaarigiisina la qarxiyey mana jirto ilaa iyo hadda xaqiijin waxa qofkaasi uu ahaa inuu cadow ahaa iyo inuu shacab ahaa weli ma hayno
waan gartay aada iyo aad baad umahadsantahay cali nuur maxamed adigaa mudan walaal